waxau sheekhu ui ciddatu xuratin haddaba gabadh xora daati aqraa'in oo quriyaalu saaxiibi alaaatu waa saddex waalqur'u qur'iguna aduhru weeye ee fain ulliqat haddii la furo daahiran in qadad waxay ku guraysaa bidacni gudagalka fii xaydatin aalii xayd saddexaad ay gashay aw xaa'idan ayaa la furay fa fii raabicatin xaydka afraad ayay ku furmaysaa gudagelkiisa wa fii qowlin yushtaradu waxaa la shirday yoomu walaylatun bacda dacni intay gudagashay dabadeed wahala yuxsabu haddaba miyaa la xisaabin duhru man lam taxid ta aan xaydin duhrigeeda qur'an miyaa la xisaabin qowlaani baa ku sugan bina'an halkaasi waxaanay ku dhisantahy calaa ana alqur'a intiqaalun miyaa min duhrin laga guro ilaa xaydin loo guro am duhrun weeye muxtawashun lagu hareereeyey bidamayni labadii waxau sheekhu leeyahay gabadh xora haddaba ciddooyinkii dumarku haddaba inoo kala qaadaya gabadha xorta ah ee daatu aqraaga ah daatu aqraa macnaha ah dumarka xaydka hela dumarka caadada leh een mid sunagoysana ahayn ee ay dhaaftay mid yarna aan ahayn mid aan laba weelna aan ahayn dumarka caadada leh markay tahay alaaatun waa saddex qur'i ayay ku ciddo tirsanaysaa waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusina alaaata quru' ilaahay baa yidhi kuwa la furay waxay nagaanayaan saddex qur'i saddex jeer intay ka daahir noqonayaan qur'iyow haddaba maxaa tae waalqur'u aduhru waa daahirnimada xilligaa ay daahirka tahay baa qur'i la yidhaahdaa labadabana waa mushtaragoo duhr iyo xayd labadaba waa loo isticmaalaa dee masalan xadiid nasaa-i ay weliyahay kayrkii baa waxuu ahaa tatruku salaata ayaama aqraa'ihaa waxay ka tegaysaa salaada ayaama aqraa'ihaa ayaamahay daahirka tay marka maaha waa ayaamahay xeydka leedahay wey marka wuxuu leeyahay taas ayada waa saddex qur'i qur'igina waa duhri haddaba bal waxaad kala eegaysaa in iyadoo daahira la furay iyo in xayd lagu furay haddi wuxu uhi fain ulliqa daahiran gabadha iyadoo daahira ayaa la furay waana sidaa dee waajibkaa duhrigeediina waxoogay baa kasii hadhay walow saacad ama miridha kadibba markii la furay caadadii ha heshee inqadad waxay ku buray waxay ku go-aysaa ciddeedii bidacni fii xaydatin haalita xaydka saddexaad markay guda gasho ayay ciddadeedii go-aysaa masalan iyadoo daahira ah ayaa la furay walow daqiiqadaba duhrigaa haba uga harsanaadaane markaa iyadoo daahira la furo kow xayd baa ku xigaya xaydkaasi markuu go-ano duhri baa ku xigaya duhrigaasina xayd labaad baa ku xigaya duhri labaad ayaa isee ku xigaya duhri saddexaad baa ku xigaya xaydka saddexaad markay heshee ay gasho ayay cadadbaxaysaa ow xaa'idan ba haddaba iyadoo xayd leh ayaa gabadhii la furay fa fii raabicatin xaydka afraad markay gasho ayay gabadhii cadadbaxaysaa maxaa yeelay dee xaydkan imka lagu furay qur'i isaga lama xisaabinayo marka masala iyadoo caadana marka la furo dee waa inay daahir noqotaa xayd labaad bay dabeedna helaysaa duhri labaad bay dabeedna helaysaa xaydka saddexaad duhriga saddexaad xaydka afraad marka ay hesho ayay saddexdii duhri u dhammaanayaan marka xaydkan saddexaad gudagelkiisa iyo xaydka afraad gudagelkiisa iyo bimacnaa waxaa looga jeedaa dee duhrigan waxaa lagu ogaan karaaba marka xaydkii ka dambeeyey ay gasho ayuun baa la odhanaya duhrigii uu dhammaaday qowl baa wuxuu leeyay yushradu yawmu walaylatun bacda dacni wuxuu qowl baa wuxuu leeyahay cadadbaxeeda waxaa loo shardiyaa habeen iyo maalin inay tagaan intii ay xaydkii saddexaad masaladii hore ama xaydka afraad ay gudagashay masalada hore si loo ogaado waxaan inuu xayd yahay ee intay markaa dee wax yaroo dhiig kaloo ka yimiba waxba laga yaabaa iyadoon xaydba in dhiig yaroo kaloo ka yimi xayd lamado dabeetana ay iskaba guursato dee meesha aafa ka soo baxdo iyadoona la cadad bixin markaa si loo hubiyo wuxuu leey bal habeen iyo maalin hala sii sugo haddaba wuxuu leeyahay sheekhu wahal yuxsabu duhru man lam taxid qur'an islaan baa markaa iska joogtayo xaydba may arag markaa dee waa waa duhri baa la odhanaya ayay ku sugan tahay islaantii caynkaas ahayd baa la furay manay xaydin dee bilay ku ciddo tirsanaysay bilow ayaanay ku ciddo tirsanay illa waa tuna caado mabay haynini iyadoo haddaba bilihii wadda ah ayay caadadii heshay haddaba waxay leeyihiin intaa hore intana caadadan imika ay heshay intaa duhrigaa ka horreeyey een caadana ka sii horraynin qur'i miyaa la xisaabinayaa mise lama xisaabinayo markaasa wuxuu ku leeyay sheekhu hadalkaasina wuxuu khilaafkaasina wuxuu ku dhisan yahay qur'i in la isweydiiyo oo la yidhaahdo qur'iow ma islaantu waxa weeye inay caadalaan ka baxdo oo ay caado u gasho intiqaal min tuhrin ilaa ilaa xaydin ma kaasaa mise waxa weeye duhrun muxtawashun bayna damayn mise waxa weeye duhri waxaa la odhanayaa marka dhiig hore jiray xayd hore jiray mid dambena ka dambeeye kaa u dhexeeya umbaa la yidhaahdaa ee kaa ugu horreeyey miya la odhan maayo miya marka wuxuu sheekhu leeyahy wathani adharu ka labaad ayaa adhar ah oo in qur'igu yahay kaa u dhexeeya labada dhiig marka waxaa hore qur'i la xisaabin maaye qur'igeedii wuxuu uga bilaabmayaa un xaydkaa imika ugu horreeya markuu ka go-o dee duhriga ku xigunbu qur'igu uga bilaabmaya wey wa ciddatu mustaxaadatin islaantaa dhabaal furanku ku dhacay ciddadeedu biaqraa'ihaa qur'iyaalkeeda in baa tii almarduudati ilahi loo celiyey wa mutaxayiratin tii dawaqdayna bialaaati ashhurin bay fi lxaali hadda iskaga ciddo tirsan wa qiila waxa la bacda alya'si maya intay ka gaboobaysay caadadaba ka dhaafaysa ha iska sug waxau sheekhu leeyahay islaantii mustaxaadada ahayd ee iyadu dhabalfuranku ku dhacay waataynu soo tilmaamayno midna mutaxayira midna hayr mutaxayir ahayd mid wixii baa iskaga darsameen oo wixii baa kala garan weyday iyo mid wax kala soocaysay bay ahayd markaa taa iyadoo mustaxaadadaa ciddadeeda ean mutaxayirada ahayn ee ama caadadeedii wakti ku haysa ama zaman ama waktigiisii haysa ama sifadiisii haysta ee iyadu garanaysaa biaqraa'ihaa qur'iyaalkeeda ayuunbay ku ciddadisa almarduudati ileh ee loo soo celiyey ee xagga caadada xagga tamiista xagga yaraanta yani tii ayada loo soo celiyey ee ayma loogu celiyey caad ahaan ama tamyiiz ahaan loogu celiyey ee la yidhi duhrigiina waa kaa xaydkiina waa kaa qur'igeedaas iyada ku ciddo tirsan wa mutaxayirata tii ayadu dawakday wixii bay iskaga darsameenaa alaaati ashhur saddex bilood bay ku ciday fi lxaali hadda maxaa yeele shahar bil waliba dee duhri iyo xayd bay ayay iska leedahay dee sunulyaasiga haddii la yidhaha la sugan dee waa islaantaasi halkaa ku rawxay in rasabtum faciddatuna alaaatu ashhur ayaa la yidhaha yidhi qiil baa wuxuu leeyahay maya saddexda bilood waxay ku cid ila filxaali bu hadalkaasina yidhi imikay saddexda bilood oo dabeedna dee way iska guursan weye markay intaa dhamaysto qiil baa wuxuu leeyahy may bacda alya'si ha sugto oo marka ay caadaduba ka godo markaasun saddexda bilood dee ha ku ciddo tirsato maxaa yeele intaa ka horraysa dee xayd mustaqiima ayay sugaysaa waaya waxau sheeku i wa ummu waladin islaantii umu waladahay wa mukaatabatin iyo waman fiihaa riqun biqur'ayn ayay ku ciddo tirsan ee wayn catiqad hadday xorowdo fii ciddati rajcatin kamalat waxay dhammaystiri ciddata xuratin bay dhammaystiri filahari haddaan qaban aw baynuunatin bay ku xorowde fa amatin ciddatu ama ayay dhammaystiri filahari haddaan qaban waxau sheeku leeyahay addoontii marka umuwalada ayuu nooga soo qaadisha umuwalada umuwalada waxa weeye adoontaa ilmaa ka dhashaday ciddadeedu waxa weeye tii mukaatabada ahayd ee la yidhi haddaad intaa keento xor baad waman fiiha riq iyo tii addoonta addoonnimada ku jirtay waman fiiha riq ciddii addoon intii ay addoonnimada ku jirtay ee daatu aqraaga ahayd ee weliba caadadana heli jirtay biqur'ayn iyadu waa laba qur'i uun laba duhri ayay ku cadad baxaysaa maxaa yeelay dee iyadu inta badan xagga xoradun bay niska ahayd in badan oo axkaamta ka mid a waxa qur'iga labaad haddaba loo dhammaystiray dee qur'igiidaan la kala bari karaynin ilan waxay qur'i iyo barina inay ku caddo tirsato hadday kala barhkeed tahay qur'igii baan la kala barhayn oo labuunba markaa looga dhigay waxau sheegu lay hadday xorowda haddaba addoonta fii ciddati rajca iyadoo ciddatu rajco ku jirto hal dalqe ka ciddo tirsanaysa ayay xorowda kamalad ciddata xoratin naag xore ciddadeed bay dhammaystirayo saddexdii qur'iba ah filahari haddaan qabanno maxay leeyihin rajciyadu dee axkaam badan bay ka ahayd zawjiyo markaa waxay ka dhigan tahay iyadoo qabla dalaaq xorowday un aw baynuunatan fii ciddati baynuuna ciddo aan rajco ahayna loo dhammeeyey ayay ku xulooday faamatan fatuka fatukamilu waxay dhammaystiri ciddata amatin addoon ciddadeedu may dhammaystiri fil adhari haddaan qaban waxa uu sheegu uhi wa xuratin gabadhii xor tahay oo lam taxid aan xaydin oo ama yaysad quusatay bialaatati ashhurin bay ku ciddo tirsan ay fain tuliqa haddii la furo fii asnaa'i shahri fabacdahu hilaalaan dabadeed laba bilood oo bilashada ah wa tukamilu lmunkasirana alaaiina ayay ka dhamaystiri ee fain xaadat bihaa hadday dhexdeeda xaydo wajabat ilaqraab waa waajibaya wa amatina bishahrin iyo wanisf wa fii qowlina shahrani wa fii qowlin alaaa oo loo culayay saddex waxa uu sheekhu leeyahay gabadhii xorada ahayd ciddadeedu waxa weeye ee aan xaydin aslan lisiqarin aw ligayri waa inantii yarayd ee aan daa xaydin weli aw yaisad ama daadii xaydkaba way dhaaftay bialaaati ashhur saddex bilood ayay ku ciddo tirsanaysaa saddex bilood umay tirsaysa dumarka soomaaliyeed waxay u qabaan gabadhoo dham inay saddex bilood ku ciddo tirsato kuma wada ciddo tirsadaane saddexda wax bilood waxay ku ciddo tirsado uun inantaa yare aan ama xaydka gaadhin ama dhaaftay ilaahayna wuxu uhi wallaa wallaayi la yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaaatu ashhurin wallaahi lam yaxidna ilahay wuxu uhi kuwa ka quustay xaydka ee dumarkiina ka mid a haddaa ka shakidaan ciddadoodu waa saddex bilood iyo kuwa aan xaydine aan dee daadiiba gaadhin haddaa wuxuu sheekhu yihi fain tulliqat fi asnaa'i shahr bil dhexdeed baa lagu furay fabacdahu hilaalaan horta dabadeed waxay tirsan laba bilasho wa tukamilu lmunkasirana alaaiina kaa jabayna ee masalan dhexdiisa lagu furayna inta cishe ay ahayd intay tirsato ayuunba waxay ka dhammaystiraysaa alaaiina soddon bay bisha dambe ka dhammaystiraysaa fain xaadat fiiha haddaba bilihii iyadoo ku dhex jirtaa bilihii saddexdii bilood wadaa ama ayseheed ama sakiire ayay xaydo wajabat ilaqraab aqraabaa waajibaysa maxaa yeelay mar hadday asalkii awooday iyadoon bedelkii ka faaruqin dee asalkii baa ku waajibaya qof gebagabaysanayo dee biyo helayn weeye qasabadagtiisa aydun ay soo dhacday isagoo gacmaha kula jira habaaskii dee waa qasabadan unu weeco wa amatin addoontii iyadu marka ay addoontu waa marka aanay xaydin ama ay quusatay tan saddex bilood ku cida xorada teedi weeye bishahrin wa nisfin bil iyo bad bil iyo shan iyo toban hayla asal te waxa weeye inay nis gabadha ay u tahay xorta wa fii qowli shahraan waa laba bilood oo labadii qur'i bay ka bedeltahay buu leeyahay laba bilood ha looga dhigo qowlna wuxuu leeyahay halaaatu ashhur waa saddex bilood oo faciddatuna halaaatu ashhur ayaa ilahay waman inqaacat wuu go-ay haddaba damuhaa dhiiggeedi licilatin buu u go-ay ka raadaacin waaba nuugmadiiyo wa maradin tasbiru way sabri xataa taxiida intay xaydayso ow tay-asa ama ay quusanayso fabil ashuri ayay ku ciddo tirsadeeda ow laa ama wuxuu u go-ay ow laa licilatin ama cillad la-aan ayuu markaas ow laa taamabene licilatin ayuu u go-ay fakadaa saasoo kale weeye fi ljadii haddaan qabano wa fi lqadiimina tatarabasu tiscata ashhurin ayay nagaan wa fii qowlina arbaca sinina uma tactadu bilashhuri ayay ku ciddo tirsan falow xaadad haddii afcala ljadiid haddaan qabano low xaadad bacda alyaasi fi lashhuri iyadoo ku dhex jirta wajabat ilaqraab baa waajibaya ow bacdahaa dabadeed ayay xayday faaqwaalun weeyo adharuhaa waxa weeye in nukixad haddii la guursaday falaa shay wailaa haddii kale fal aqraw ayaa waajibaya waxau sheekhu leeyahay islaantii dhiigu ka go-ay ama xorhata ama addoon licillatin cillad la garanayo cillad la garanayo waxay ka radaacin wa maradin dee naas bay jaqsiinaysa dumarkuna intaay naaska jaqsiinayaan ee weliba ilmuhuna aanu wax kala qaadanaynin caadada ma helaan wa maradin waaba xanuun baa ka gooye tasbiru xataa taxiid buli ha iska sabirto intay markaa de xaydkii kuu soo noqonayo markaasay aqraa ku ciddo tirsan ow tay-as ama ay quusanaysay dee sinulyaasi gaarayso ilaa labiyo lixdan sannadood fatactadu dabeedna waxay ku ciddo tirsan bilaa shuri dee muddada dheerna waxba markaa la fiilin maayo bay markay intaa sinulyaasiyaa gaadhaa bay bilihii ku ciddo tirsanaysa ow laa ama أو أما لا لعلة أو لا لعلة يعني علة لآن هل كان روح لعلة أو لا لعلة يعني علة الآن لقرنين أيو قال فكذا أينا ساسوك لوي في الجديد حدان قبنو ويسك سبرين تهيك حيضيسو في الجديد حدان قبنو قديم باي سيقول حلية تتربصوا تسعة أشهر لح بلو سقال بلو أيوم بين نقاني سايو هو مدة لو كرار حمكو إنه كفاروغة غالب كده المهم beerka intaa calooشha wax ka badan kuma jiro wa fii qowlin isna arbac siniin afar sannadood waa intii ilmaha ugu badnayd oo caloosha ku jiri jiray ayay markaa sugi uma tactadu bilashuri dabeedna waxay ku cido tirsan bilah facala aljadiidi haddaba qowlka jadiid haddaan qabanno ee ah inay sinulyasiga sugayso intay ka xaydayso ama sinulyasi ay gaadhayso qowlkaa haddaan ku soconno low xadad bacda alyaasi intay quusatay dabadeed intay sugtay oo quustii sugtay oo dabeetana quustii dabadeed markay daadii gaadhay labiyo lixdan jirkii meel ahaa ayay dabeedna iyadoo ku ciddo tirsanaysa fil bilihii ayay xaadad bacdaliisi fil ashuri bilihii dhexdoodii baa caadadii ka timi wajabal aqraaw quriyaalkii inay u noqotay waajibaaintaa soo sugaysay maxaa yeelay dee asalkii bay kartaa iyadoon bedelkii ka faaruqin aw bacdahaa bilihii intay dhammaysay ayuunbaa haddana ka timi faaqwaalun aqwaal baa ku sugan oo adharuhaa qowlkada qowlalka ugu adharsanay intay sinulyaasi gaadhay ee saddexdii biloodna ay dhammaysatay dabadeed bay ka timid in nukixad haddii islaantii la guursaday falaa shay waxba ku waajibma aqraa'i nikaaxaasina waa iska ansaxayaa maxaa yeele mar haddii dee iyadu waajibkii lagu lahaa ay gudatay xaq nin kalena ku tacalluqay saasay ku socota wa ilaa haddii kalena cid kala guursanin fal aqraa aqraadii baa waajib ciddadeedii ku ah oo ahisadda inaanay ahayn baa muuqatay xaq kalena kuma tacalluqin walmuctabaru haddaba waxaa la fiirinayaa ya-su cashiiratiha waa qaraabadeeda ya-sigooda wa fii qowlina kullu nisaa ayaa la fiirin qultu waxaan idal qowlu adharu qowlkana iyo adhara waxau sheekhu leeyahay sinulya-si baa la yidhi sinulya-si waa ya-si cideebay u tahy wuxuu leeyahay qowl waa ya-su cashiiratiha dee qaraabadeeda eedooyinkeed iyo hooyooyinkeed iyo habaryaraheed iyo waxaasun intay kaga go'do ayuunbuu sinulyaasigeedu noqonayaa qiilla wuxuu leey me yaasu kulli nisaa waa intuu dumarka oo dhan kaga go'o ayuunbuu noqonayaa nawaawina wuxuu leeyahay qowlkaas ayaa adhara qowlkaa dambe eh dee in dumarka waktigeedaa la fiirinayo markaas waxaanay leeyihin waxa ugu raajixsan laba iyo lixdan weeyaan qaarna waxay dhahen waa lixdan qaarna waxay dhahen waa konton qaarna waxay dhahen toddobaatan shan iyo siddeetan sagaashan qaar baa dabeetna carab iyo quraysh iyo wuxuu sii kala qaaday laakiin waxay u badan yihiin waxa weeye labiyo lixdanka wallahu aclam fasl fi lciddati biwadci alxamli waxuu halkan sheekhu nooga hadlayaa gabadhii uurka lahayd inay ciddadeedii noqonayso inta ay ka dhalaysa ee uurkaa ay ka umulayso ciddatulxaamili gabadha uurkale ciddadeedu biwadcihi uurkaas intay ka dhalaysa weeye bishardi nisbatihi laakiin waxaa la shardiyaa in loo tiirinayo ilaa dilciddati kaa ciddada leh waa in ilmaha loo nisbaynayaa walow ixtimaalan suurtagal ba ha ahaadee wadalika mihaalka manfiyin bilicaanin waaba mid licaan lagu anfiyey oo kale wainfisaali kullihi dhammaantiinu soo socmo ayaa la shardiyaa xataa haanii tawaamayni xataa labadii mataanood kooda laba waa inuu soo dhammaystirmaa wa mataa waktiga takhallala uu soo kala dhex galo duuna sittati ashhurin lix bilood wax ka yari fataw amaani mataano weeye waxau sheekhu leeyahay gabadha xaamilada ah ee uurka leh ama xor ha ahaato ama addoon ha ahaato mid noolay kala tegeen ha ka ciddo tirsanaysa ama mid dhintay dalaaq rajicii ha ahaado mid baa-ina ha ahaado midkuu doonaba ha ahaadee hadday uur leedahay waa biwadcihi waa inta ay ka umulayso un uurkaa ilaahay baa yidhi wa ulaatulaxmaali ajiluhunna an yadacna xamlahunna kuwa uurka lihi ajashooda iyo muddada cadadbaxooda waxa weeye inta ay uurka ka dejinayaan ay ka umulayaan markaa isaga ayaa khasay qowlkaa lale walmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quru muطalaqaad oo dhan ama xaamila ama hayrulxaamila midkay doontaba waataba aayaddaasi tilmaamaysaa tana markaa khasistay oo kuwa uurkani inay iyagu taa ku ciddo tirsanayaan bay tilmaamaysaa midda labaad dee ciddada waxaa looga jeedaa waxa weeye in la ogaado riximkan iyo ilmagaleenkani inuu beri yahay dee umulidaas ayaanay ku xasilaysaa laakiin waxaa shardi ah markaa uurkaa ay ku go-ayso dhalmadiisa ciddadii imkaanu nisbatihi ilaa dilcidda kan ciddada leh ee ay ka ciddo tirsanayso waa in loo nisbaynayaa oo ay suurtagal tahay inuu kani ka ahaaday walow ixtimaalan nisbadaasi haba ahaata mid iska suurtagal a laha ixtimaalba ha ahaato ka manfiyin bilicaani mid licaan lagu anfiyey oo uu diidayba ha ahaadee uurkaasi way ku cadaadbaxaysaa maxaa yeelay dee kaa licaanka uu ku anfiyey ma keenayso in aanu isaga xaggiisa ka ahanin oo hadduu xataa mar labaad is haleeshiiyo uu haleelayaa markaa qaطci maaha dee nafyintaa uu nafiyey marka walow mid caynkaasaba ha ahaado sidaa uu anfiyey waxaa suurtagalo inay suurtagal tahay waxa la doonay inay suurtagal tahay inuunu kan laga ciddo tirsanayo loo nisbayn karo waxaa kaloo shardiga infisaali kulli waa bishardi infisaali kulli dhammaantiina waa inuu soo wada baxaa urki oo haddii barhkii uu soo baxo dee ciddadii kuma go-ayso ee waa inuu dhammaantii soo wada dhammaadaa xataa haddii ay mataana yihiin dee waa in ka labaad uu soo socmaa xataa infisaali thaani tawamiin labada mataana kooda labaad ilaa uu soo baxo ciddadii ma dhammaanayso haddii markaa ka hore ay dhasho inta aanu ka dambe soo bixin haddii dalaaqu uu rajci ahaa wuu soo ceshan karaa intaanay ka labaad ka dhalin daba wuxuuna yidhi sheekhu goorma ayaa labada ilmo la odhanayo waa mataano waxa uu leeyahay mar allayaaliyo markii ay soo dhex gasho labadaa caloosha ka soo bixiddooda ama dhaliddooda markay u dhaxayso duuna sittati ashhur lix bilood wax ka yar haddii ay u dhaxayso masalan shan bilood baa udhexaysay afar bilood baa udhe saddex bilood baa udhexeeyey waxaa la odhanayaa tawamaan waa mataanaa la odhanayaa haddayse lix bilood iyo wax ka badani ay u dhaxeeyaan dee waxa la markuu kaa hore dhashay buu ka dambana calool galay baa la odhanayaa laakiin mar haddii lix bilood uu ay ka yar yihiin inta udhexaysa waa mataano wa tanqadii waxay ku go-aysaa ciddadii bimayitin ilmo mayda hadday dhasho la calaqatin xinjir maya wa bimudqatin hilibna way ku go-y fiihaa dhexda suuratu aadamiyin ay tahay khafiyatan suuratu aadamiyin khafiyatun suuraddaasoo qarsoon oo akhbara bihaa ay ka warrameen alqawaabilu kuwii umulisooyinkaa fain lam yakun suuratun haddaanay ahayn oo waqulna ay yidhaahdaan hiya iyadu aslu aadamiyin wey inqadad waa ku buray waa ku go-aysaa almadhabi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay ciddadii waxay ku godaay ay ku dhammaataa bimayitin biwadci waladin mayitin ilmo baktiya hadday ruuxii dumar ahaa ee ciddo tirsanaysay ay dhasho dee ciddadii waa ku go-aysaa wa wlaatul axmaal ajaluuna an yadacna xamlahunna un baa layidhi xamligaasi ama ha noolada ama ha ha dhinteen laakiin waxaanay ciddadii ku ilaa biwadci calaqatin haddii masalan dee ay xinjir yar calaqa xinjir yar haddii ay ka timaado mise waa manidii oo dee markaa raximka isku bedeshay oo dabeetana dhiig yar noqotay taa iyada haddii ay ka timaado ciddadii kuma go-ayso maxaa yidhi xamli lama yidhi waa iska dhiigunkaasi iska dhiigkaasi xamli maaha waxaa kaloo ay ku go-aysaa bimudqatin haddii ay saafdin hiliba haddii ay saafdin hiliba ay markaa dhasho iyadana oo ciddadii waa ku dhammaanaysaa fiihaa suuratu aadamiyin khafiyatu hilib waxoogay hiliba kuus hiliba ayay dhashay oo suuro aadamina ay ku taallo oo qarsoon suuro aadamiba ku taallo way qarsoon tahay oo akhbara biha alqawaabilu waxaa ka warramay umulisooyinkii khafiyatun taasoo dadka dee aqoonta u leh ilmahan iyo umulisannimada ka qarsoon oo akhbara bihi alqawaabil oo ay dadkaa wax ka umuliyaan berigii hore dee dumarun bay ahan jireen imka rag baaba jire ay kuwaasi ka warrameen oo yidhaahdeen suuro aadami ayay leedahay fain lam yakun suura haddaba suuro mudqa ayay dhashay oo suura kama muuqato wax suuraaye laa daahira walaa khafiya wa qulna walaakiin qulna hiya asl aadamiyin waxay yidhaahdeen laakiin waa qofkii waa ilmihii weeyaan bay yidhahen waa asal aadamiin oo hadduu waxooga yar imaka biliya wa suuradiis waa soo wada bixi inqadad ciddadii waxay ku go-aysa biwadcihi cala lmadhabi haddaan qabanno walow dahara haddii uu muuqdo fii ciddati aqraa'in ow ashhurin buu xamlun soo daahiray lizawji u sugan ictadad biwadcihi ayay ku ciddo tirsana waxau sheekhu leeyahay walow dahara fii ciddati aqraa fii ahnaa'i ciddati aqraa ow ahnaa'i ciddati ashhur iyadoo gabadhi ku dhex jirta ciddo qur'iyaala ciddada qur'iyaalkuna dee waxay dumarkii dawaatulxaydka ahaayeen ni saddex qur'i bay ku ciddo tirsanaysaa gabadhii oo saddexdii qur'i ku ciddo tirsanaysa oo ku dhex jirta ama ciddatu ashurin iyadoo ku dhex jirto aysa ama sagiiro ah ayaa waxaa muuqday xamlun lizawji u sugan lizawjida waxaad ku tacallujinaysaa xamliga ee daharada ku tacallujin maysa lizawji u sugan uur uu zawjkii furay leeyahay ayaa muuqday ictadad waxay ku ciddo tirsanaysaa gabadhaasi biwadcihi uurkaa umulidiisa intii laaqigahda aqraa ama bila tagtayna iska laaqigun bay noqon maxaa yeelay dee waxa uu ku tusinayaa uurku wuxuu ku tusinayaa umulidiisu dee baraa-o go-an buu ku tusinayaa walow irtaabad hadday shakida haddaba fiihaa ciddada dhexdeedii ayay shakida lam tankixu guursan maysa xataa tasuula riibatu intay shakigaasi baxayo aw bacdahaa bacda cidda bay shakida wa bacda nikaaxin waana guur dabadii istamara nikaaxaasi wuu daa'imi ilaa an telidda inay dhasho liduuni sittati ashhurin min caqdihi inay ku dhasho mooyaane ow bacdahaa ayay shakiday waana qabla nikaaxin faltasbir ha sabirto litazuula ariibatu si ay shakigaasi meesha uga baxo ee fa inna kacad hadday guursato falmadhabu waxa weeye cadamu ibطaalihi fi lxaal haddaynaan la burinayn ee fa in culima haddii la ogaado muqtadihi wixii keenayay abdalnahu waan burinaynaa waxau sheekhu leeyahay gabadhii ciddo tirsanaysay baa shakiday walow irtaabat fiiha fi lcidda iyadoo ciddo tirsanaysa ayay shakiday aqraa ama dee ashur mid ku ciddo tirsanaysa masele amaaraadkii uurku ma muuqdaane laakiin waxay ka shakida culays yar iyo waxba caloosheeda waxba caloosheeda ka dhaqdhaqaaqaya iyo waan yar cus lahay iyo waxyaalahaasay ta lam tanki xataa tazuula ariibatu ama arayba xataa tazuula arayba ma guursanaysa gabadhaasi marka ay cadadbaxdo ilaa inta bal shakigaasi uu meesha ka suulayu ka baxayo ee mudda ay imanayso dee dumarku ay sheegeen inaanay gabadhani ku dhalaynin oy odhan la odhanayaan haddee muddada waaba dhalay haddii caloosheeda xog jiraan ama urku uu muuqan lahaaba maxaa yeelay ciddadani gabadhan si yaqiina bay ugu waajibtay dee waa inaanay ka bixin yaqiin la'aan yaqiin la-aan kaga bixi mayso markaa waa qofkii ka shakiyey oo kale inuu saddex tukaday inuu afar tukaday oo kale hadday guursataan nikaaxeedu baatil buu noqonayaa maxaa yeele waxaa laga shakisayay ciddadii inay godayo inaanay goyn aw irtaabad bacdaha haddaba fi lciddati bayt way isku noqnoqonayaana eega walow irtaabad fiihaa bay hayd fi lcidda halkan aw irtaabad bacdaha bacda alcidda intii ciddadii ay dhammaystay ama aqra ama ashur midkay doontaba ha ahaatee ayay shakiday waana bacda nikaaxin oo nin kalaaba qaba istamara hortu nikaaxeedanay ka kala guursatay way iska daa'imayaa maxaa yeelay daahir ahaan dee waxaynu xukunay ciddadii inay goday nin kale xaqiina waa ku tacalluqo waa ku xidhan yahay nikaaxeedii wuu joogay ilaa an talida liduuni sittati ashhurin min caqdi inay ku dhasho ka labaad caqdigiisa lix bilood wax ka yar mooyaane afar bilood markuu qabayba hadday umusho fa ina yuxkam bibutlaani kan labaad guurkiisa inuu baadil yahay baa la xukminaya maxaa yeelay waxaa xaqiiqowday inay uur lahayd maalintuu caqdiyey nin kan labaad ilmahana kii horun baa yeelanaya hadday suurtagal tahay dee inuu xaggiisa ka yimaado dee furaashka ka labaad baalo waa shay iska go-anoo xoog badan nikaaxa ka labaadna daahiraan wuu iska ansaxay haddii markaa ilmaha kii hore la haleeshiyo dee nikaaxan ayaa buraya oo ciddo dhexdiisa dhacay dee ixtimaalna laguma burin karo aw irtaabad bacdahaa buu ihi haddaba waxay shakiday bacda alcidda waana qabla nikaaxin intaan cid kala guursan ka horena muxuu ahaa bacda nikaaxin kana waa bacda qabla nikaax talta sibri buu yidhi bal ha iska dayso gabadhu intaa ha iska ilaaliso guurka litazuula riba si ay shakigaasi u baxo waa inay aanay nin kala guursan dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibu maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibu waxaan ku shaki gelin ka tago waxaan ku shaki gelin ka tago waxaan ku shaki gelin haddaba waxaynu nidhi bal intay meeshaa wax ka caloosheeda wax ka dhaqdhaqaaqayaan iyo cid kala guursanayni fayna ka xad daba hadday guursato intaan shakiga ka bixin waa tan ugu dambaysay ixtiraaskeeda faalmadhabu cadamu bulaan cadamu ibtaalihi fi lxaal waa inaan la burinaynin hadda maxaa yeelay dee ciddadii inay daahir ahaan dhammaatay ayaynu xukunno markaa shaki ku burin mayno ee waa la joojin fain culima muqtadiihi haddaba haddii la ogaado wixii butlaanka keenayey oo maxaa keeni kara dee lix bilood wax ka yar bay ku dhashay iyadoo la yidhi naa bal intuu shakigana kaa baxaya ha guursanin ayay mid isku rarto dabeedna wuxuu leeyay ba horta iminka burin mayno ee haddii aynu ogaano markay guursatay wixii burinayay hadduu yimaado oo ilmay afar bilood ama shan bilood ku dhashay abdallah waa burinayna markaa waxaynu xukminaynaa inuu nikaaxaasi baatil yahay ayaynu xukminaynaa oo gabadh xaamilaa buu dee guursaday oon cadad bixin walow abaanahaa islaantii hadduu u dhammeeyo fawalada dabeedna ay ku dhasho liarbaci siniina afar sannadood bay ku dhashay lixiqa ilmahaasi waa haleelaya aw liagtara in ka badan falaa ma haleelayo ee walow alaqa hadduu furo rajciyan alaaq rajciya xusibat ilmuddatu min aalaaqi baa laga xisaabin wa fii qowlina min insiraami lciddati ayaa laga xisaabinaya waxau sheekhu leeyahay hadduu islaantiisii u dhammeeyo waa baa-iniyey bikhulcin oo iyadaaba isfuratay ama maya dee si kaleo waa igu dhammaatay fawaladat liarbaci siniin afar sano iyo wax ka yar cid kalena may guursanin afar sano iyo wax ka yar bay ilmo ku dhashay laxiqahu ilmahaasi wuu haleelayaa xayla agtar muddat alxamli de waa arbacu siniin ka ilmahaasi wuu haleelaya mar haddaanay cid dambaanay saray ama waxay ku dhashay liagtara afar sannadood wax ka badan shan sano marka laga joogay dhashay falaa yalxaqu lwalad ilmahaasi ma haleelaya markaa ninkaa walacadam ilimkaan amiraasad kala timi la qabo wey walow alaqa rajciyan wuxuu furay alaaq rajciya alaaq rajciya ayuu furay oo bimacnaa dalqad ama laba dalqadood buu furay masaladan ubay daba socotaa dabeedna waxay ku dhashay afar sannadood ayay ku dhashay ama waxay ku dhashay in ka badan haddaba xukunka horta waa sidii inoo soo marto hadday afar sannadood iyo wax ku yar dhashayna wuu haleelayaa haddii ay in ka badan ku dhashayna shan sano iyo ma haleelayo oo sidii baa-inada ayay la mid tahay taa rajciyada ahayd laakiin waxay isku khilaafayaan masaladan dambe masaladaasina waxa weeye waxusibat ilmuddatu min aalaaq ow wa fii qowli min islaam ilcidda haddaba qowlkani wuxuu leeyahy balta baa-inada ah ayada garanaya oo afarteeda sannadood waxaa laga tirinayaa markii la furaye ta rajciyada ah halkee looga bilaabayaa muddada markaa qowlka hore wuxuu leeyahay mina alaaqi baa laga ayaa laga tirinaya xilligii la furay maxaa yeelay gabadha rajciyada ahi dee tabaa-inadaa bay la mid tahay oo lala mucaamalan mayo u galban maayo ninkii qowl baa wuxuu leeyahay maya waxaa laga tirinayaa ciddadu markay dhammaatay ayuunbaa laga tirinaya afarta sannadood maxayna rajciyadu buu leeyahay dee waxay la mid tahay tii mankuuxad ahayd xagga axkaamta badideeda mankuuxaday la mid ahay hadday dalaaqa haleelkiisa iyo iilaha iyo dihaarka iyo dhaxalka iyo mar hadday oo axkaamta badideediiba ay la mid ahayd oo xugmu zawje ay ka lahayd xagga luxuuqul waladka iyo ilmaha haleelkiisana waxay la mid noqonaysaa in zawja ayuunbay la mid noqonaysaa macnaha ujeeddaduna waxa weeye haddii masalan ay gabadhii xilligii dalaaqa ay masalan afar sannadood wax ka badan ay ilmihii kula timaaddo gabadhii rajci afar sano wax ka badan hadday kula timaaddo ilmahaasi ma haleelay weeye laakiin xilligii rajcada haddii laga bilaabo afar sano iyo wax ka yar hadduu yahay qowlka labaad wuu haleelayaa weeye walow nakaxad hadday guursato bacda alciddati fawaladat biduuni sittati ashhur lix bilood dabadii ayay ku dhashay wax lix bilood ka yar bay ku dhashay fakaannamaa lam tankax iyadoon guursan oo kale ayay ka dhigan ee wain kaana lisittatin falwaladu lihaani ka labaad ayuu ilmuhu u sugnaaday waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay gabadhii nin kala guursato intay ciddadii ka dhammaatay ayay nikaax saxiixa nin kala guursatay fawaladat biduuni sittati ashhur lix bilood wax ka yar nikaaxii labaad markay ninkii lix bilood wax ka yarsa afar iyo saddex iyo isqabeen ayay dhashay fakaanamaa lam tankix iyadoon guursan bay ka dhigan tahay aslan iyadoon guursan ayay ka dhigan tahay oo markaa ilmahaasina haddii dee afar sano iyo wax ka yar ay ku dhashayna kii hor u haleelaya hadduu ka badan yahna ma haleelayo oo marka uu kii haleelay afar sano iyo wax ka yar ay ku haleesho ka labaad nikaaxiisu waa baadiloo dee cidduu dhacay haddaba haddii aanu haleelin oo mase afar sano wax ka badan bay ku dhashay kii hore intay kala maqnaayeen kanna lix bilood wax ka yar maxay noqon horta iyadoo xaamilaa buu guursaday dee mafesaadi nikaaxii baa la xukminayaayoo wada shubha iyo wax kaluu ka yimi mise laxambaa lagu xa mise zina ayuu iyo xaggaasu ka yimi baa la odhanaya marka way isku khilaafeen culimmadu mid walba culimada qaar baa yidhi waxau sheekhu leeyahay wain kaana haddii ilmaha ay ku dhashay lisittati ashhur lix bilood ayay ku dhashay xilligii uu ka labaad guursaday lix bilood ayay ka dhashay falwaladu ilmahaasi lihaani ka labaad buu sanaado isagu haleelaya furaashkiisii ayaa jooga nikaaxiisina waa ansaxay walow nakaxad hadday guursatay fi lciddati faasidan nikaax faasida bay guursatay fawaladad waxay dhashay way dhashada lilimkaani min alawal wakti oo ay kii hore suurtagalo tahay laxiqa waa haleelaya wanqadat biwadcihi baanay ku go-aysaa uma tactadu lihaani ka labaad bay dabeedna u ciddo tirsan aw lilimkaani min athaani ka labaad muddo oo u suurtagala laxiqahu ka labaad buu haleelaya aw minhumaa labadoodaba iyadoo suurtagalka ah ayay ku dhashay curidda calaa qaa'ifin baa loo bandhigay fain alxaqahu biaxadimaa hadduu haleeshiiyo fakalimkaani minhu faqad isagoo ka suurtagelaya kaa labaad oo kaa uu haleeshin buu noqonaya waxau sheekhu leeyahay haddii ay islaanti guursato ninkii labaad iyadoo ciddadii ka hore ku jirta ciddadii ka hore iyadoo ku jirta ayay nikaax faasida kan ku guursatay oo waa maxay dee waxaaba umalaynaya in ciddadii dhammaatay ama kan guursaday baa mid iska jaahil u haayo dee mabuu maqalba gabadh ciddo tirsanaysa lama guursado sidii buu dabeednaa gabadhii ku guursaday nikaaxaasi waa faasid fawaladad dabeedna waxay dhashay ilma ayay dhashay lilimkaani min alawali yacni yunsab lilimkaani min loo nisbaynayo inuu kii hore ka suurtogelayo kii hore inuu ka suurtogelayo ayaa loo nisbaynayaa ee ka labaad aanu ka suurtogelaynin oo xilligan ka labaad nikaaxa faasidkaa ku guursaday ayaa masalan lix bilood iyo wax wax lix bilood ka yar afar bilood iyo shan bilood iyo ayay ku dhashay marka ogay kii hore unbuu ka suurtogelayaa ka labaad kama suurtogelaye laxiqahu wuu haleelayaa ilmahaasi kii hore u haleelayaa oo ku abtirsan wanqadad ciddadeediina waxay ku go-aysaa biwadcihi ilmaha dhalidiisa uma tactadu lihaani ka labaad bay dabeedna u ciddo tirsan ciddadii ka labaad bay haddana bilaabaysaa xayli waddigiisu waddi shubhu ahaa hadduu laakiin fasaadka ogaayo u badhay lisaani buu noqonaya ciddo ma yeelanayo ow waladad ama waxay dhashay haddaba tii nikaaxa faasidkaa lagu guursaday iyadoo ciddo tirsanaysa ayaa waxay guursadeen lilimkaani min athaani fii waqtin yunsaba lilimkaani min alwl waqti loo nisbaynayo inuu ka suurtogelayo ka labaad ee ka hore aanu ka suurtogelaynin masalan dee lix bilood iyo wax ka badan ayay ku dhashay afar sannadood iyo wax ka badan bay ku dhashay taa ka labaadunbuu ka suurtogelayaaye kii hore kama suurtogelayo laaxiqahu ka labaad ayuu haleelayaa ow waladatu lilimkaani minhumaa ama waxay ku dhashay wakti ay labadoodaba ka suurtogelayo ilmihii ka hore iyo ka labaad lix bilood ka labaad waddigiisii afar sannadood kii hore dalaaqiisa inta u dhaxaysa ayay ku dhashay marka labadoodiiba waa loo nisbayn karaa ka horena waa loo nisbayn karaa mar hadday afar sannadood ka yar tahay kan labaadna mar haddii lix bilood gaadhay waa loo nisbayn karaa labadoodiiba mar haddii ay sidaa tahay curida ilmaha calaa kaayfin ninkaa bal dadka hadda sumadahooda iyo say isu ekaantooda yaqaana ayaa loo bandhigaya laodhanaya bal eeg iminkana dee waa adibadu dee dhiigga iyo waxyaalo fara badan bay eegayaano waa la soo saarayaayo qaa'ifku beriga ola dee nin ilaahay uun dhug siiyey buu ahaayo muslimaho caadiyo mujarabaho dee sidii ninkii aad garanaysaan ee usaame iyo se soo dul taagay addimadooda sunaygee yidhi waanay kala caddaayeen yidhi adoo gomadahan qaarkoodba qaarka kale ay ka ahaadeen rasuulka aadka ugu qoslay iminka dee dhakhaatiirta saa la helayaa dhiig baa la qaadaya oo farsamooyin casri oo fudud ayaa la helaya kaa qayb kale baa loo bandhigaya waxaa laodhan bal hadda ilmahan bal u eeg labadan fain alxaqu biaxadihima hadduu midkood haleeshiiyo kii hore u haleeshiiyo fakal imkaani minhu faqad waxay ka dhigan tahay uun isagoo isaga un ka suurtogelayay masalan waataynu mar soo maraynay lilimkaani min alawali aw lilimkaani min athaani isagoo isaga un ka suurtogelaya ayay noqonaysaayo dee isagu haleelaya weeye macnaheedu xunkiisi waxa weye isaga ayuu haleelaya hadduu dee garanba waayana dee waa bal mid kale iyo waxaa la egeegayo ayaa la odhan haddii markaa la waayana dee joojiyun baa la odhan markuu isagu qayn gaadhun baa la odhan arkaa doonta waa kuwaasi raac faslu fi tadaakuli ciddatay lmar'ati ruux dumare labadeeda cidde istadaa istadaakulaya ayuu halkan inoo gelaya sheekhu wuxuu hi lazimahaa idaa lazimahaa gabadha markay ku waajibaan ciddataa shaksin shaksi labadii ciddo oo min jinsin ka ahaaday waa maxay bi an allaqa waa inu furay uma watia fii ciddati aqra'i ayuu ugu tegey aw ashurin jaahilan isagoo ka jeeda aw caaliman ama isagoo fii rajciyati tadaahalataa way iskudagelayaan fatabtadi'u ciddatan bay min alwadi ka bilaabi wayadkulu fiiha baqiyatu ciddati alaaqna way gudagelaysaa waxau sheekhu leeyahay ruuxii dumar ahaa hadday ku wada waajibaan laba ciddo oo shaksi quri leeyahay ismana khilaafsanay waa min jinsin waaxidin waa isku jinsi waa maxay masalan islaantii buu furay dabeetana uma wadiya oo mar dambe haddana isku qaaday iyadoo islaantii ka furantay fii ciddati aqraa washi iyadoo ama qur'iyaal ku ciddo tirsanaysaa ama bila ku ciddo tirsanaysaa jaahilan isagoo ka jaahila in dalaaqu baan yahay masalan dalaaqeedii buu wiilaaba ama islaantii kale u moodaya waa jaahila aw caaliman ama caalim buu ahaaye waa fii rajciyatin gabadha cidatu rajciye ku jirtayo laakiin waa wada saasuu isugu qaado hadday baa-ino tahay isla markaa caalimna yahay wadigiisu waduzinu noqonayaayo xubno madax cidaahi ma jirto ee markay rajciye tahayna dee waxuu musawjay lahaydoo isku qaadkeedaasi waa yar saalan yihi markay baayino tahayna waa zina ayuu noqonaya ee waa marka ay baayino tahay waa markuu jaahilka yahay haddaba sidaasay ku dhacday iyadu uu furay ayuu dabeedna u galmooday iyadoo ciddo aqraa ku jira ama bilod waana jaahil ama caalim bu ahay rajciyahi tadaakhalataa labadii ciddo way istadaaqulayaan way isgudagelayaan oo say isu gudagelayaan fatabtadiu ciddatin cidday bilaabaysaa gabadhaas ciddo ama aqraa uurna waynaanu dee meeshaa ka iman oonu wadigaa labadna aanay ku uraysan cidda ayay aqraa ama ashur ku bilaabaysaa min alwadi xilligii galmada un baa laga bilaabayaa wayadkhulu fiiha baqiyatu ciddati alaaq ciddadii alaaqee horey sii wadaynaa tadun bay soo raacaysa soo gudagelaysaa maxaa yele maqsuudka ciddatu alaaq iyo wadigu de waa mid oo macnamay tacadudkoodu markaa intaa baqiyadiina labada jihaba waa ka dhacaysaa fain kaanat ixdaahumaa haddii midkood ay tahay dawid xamlan walukraana aqraa'an bay ahayd tadaahalataa fi lasaxi way isgudagelayaan fatanqadiyaani biwadci bay ku goyn wayuraajicu qablahuna uu soo ceshan waqiila waxa la in kaana alxamlu min alwadi falaa maa waxau sheeku leeyahay labada ciddo shaksi baa wadaale labada ciddana isma waafaqsana ilay taa hore isku jinsibeen ama aqraaba isla ama ashurba isla ahaayeen tan way iskhilaafsan yihin shaksi baa wadale laakiin way iskhilaafsan yihiin waa maxay bian kaanad ixdaahumaa xamlan midkood baa uura walukhraana aqraa'an midna waa qur'iyaal oo say ku dhici kartaa dee masalan islaam buu furay masalan xaa'ilaa buu furay aan uur lahayn aqraabay ku ciddo tirtanaysa dabeetana dib ugu noqdo waa ureeyey dabeed halkaasoo laba ciddo markaa may kama midna aqraa tahay oo tii hore ahayd midna mid dambe o ura ay tahay soo kama imanin tadaahalataa fil asaxi iyaguna way iskudagelayaan oo shaksi qura ayuunbay u sugnaadeen fatanqadiyaani biwadci waxaanay waxa ku go-ayaan labadii ciddaba tii hore aqraadee dalaaqa iyo ta dambeda biwadci ilmaha dhalidiisa ayuunbay dhalashadiisa ayuunbay ku go-ayaan wayuraajicu zawjiina wuu soo ceshan hadduu dalaaq rajici jiray qablow intaanay dhalin ayuu soo ceshan intaanay dhalin wuu soo ceshanaya walow uurka wadigiiba ciddada ha ka ahaadeen maxaa yeelay dee ciddatu dalaaq ayay ku jirtaa walow ciddo kaleba ha soo laasimteen qiil baa wuxuu leeyahay in kaana alxamlu min alwadi haddii uurkani xagga wadiga uu ka yimi fii asnaa'i alaqraa oo masalan laba suuraba way ku sheegayaan masalada oo isagoo furay iyadoo uur loo dabeetana u qablalwadci u tegey iyo iyadoo xaaylo oo aan uur lahayn inuu furo dabeedna kadib ayadoo aqraadii kudhex jirta u galmooday oo dabeedna u saa ku urayey wuxuu qiilku leeyahay hadday dalaaq rajiciyo ka ciddo tirsanaysay oo xamliguna oo minal wadi ka yimi iyadoo aqraa ku ciddo tirsanaysa ayaa xamliguna wadiga ka yimi falaa yuraajicu qabla wadcihi dee ma soo rajcaysanaya buu leeyihi intaanay dhalinoo ee waxay ku dhisan tahay halkaas ciddadii dalaaqu wadigan ay ku gooday halkaasay ku dhammaatay mar haddii ciddadii wadigee rajciyada lahayd ay halkaa wadigii ku dhammaatay ciddadii dalaaqii rajciga lahayd mar hadday halkaa ku dhammaatay tan dambe shaqo kumale buu leeyahay oo ma soo rajciysanayo ka horena wuxuu leeyahay may wuu soo rajciysanaya mar hadduu dalaaqu rajci ahaa inta aanay umulin wuu soo ceshanaya buu leeyahay ow ama lishaksayni laba shaksi ayay u sugnaatay bian kaanat fii ciddati zawjin bay ahayd ow shubhatin fawdeed bishubhatin mid baas bay ahayd oo meel kale haddana laga helay aw nikaaxin faasidi aw kaanat zawjatan muctadatan can shubhatin bay ahayd oo fadulliqad waa la fur falaa tadaakula markaa isma gudagelayaan waxau sheekhu leeyahay halkaa hore waxaynu ku soo sheegnay labada ciddo oo shaksi quri wada leeyahay oo marna isku jinsiya marna kala jinsiya labadan ciddo laba shaksi baa kala leh oo siday ku dhici kartaa ow lazimha ciddataani lishaksin bian kaana ciddata zawjin waxay ku dhex jirtay ciddo zawj ninkeedii baa furay oo zawjkeedii bay ka ciddo tirsanaysa ow shubhatin ama masalan ismoodsiis mid baa xaaskiisii moodo saa ugu tago ciddadaasi ka shubhada wado shubhahaasii ka ciddo tirsanaysa fawdeed bishubhatin iyadoo ciddadii zawjka ku jirta ama iyadoo ciddadii shubhadii hore ku jirta ayaa haddana shubha labaad loogu tegey kiinta hore ugu tegey midaan ahayn baana ugu tegey marka waa kala laba ciddo soo ma aragti ow fii nikaaxin faasidin ama may shubhaba looguma tegin nikaax faasid ah ayaa lagu galmooday aw kaana zawjatan muctadatan can shubhatin ama waxay ka ciddo tirsanaysay shubho fadulliqad markaasaa la furay markaa shubhadii iyo iyo ciddadan dalaaqa waa labada ciddo falaa tadaakula isma gudagelayaan markaa labadaa cidda isma gudagelayaan midba gaarkiisa ayaa loo wadayaa haddaba see la kalo fain kaana xamlun hadduu uur jiro qudimad ciddatuhu ciddadaa uurkaa la hormarin wailaa haddii kale fain sabaqa dalaaqu hadduu horreeyo atamad ciddatahu bay dhammayn uma sta'nafat ila ukhraata kaley haddana soo bilaabi walahu rajcatu soo ceshi buu leey fii ciddatihi ee faidaa raajaca markuu soo ceshado inqadad waygoyo wa sharacat fii ciddati shubha ayay gudagelaysaa walaa yastamticu bihaa kuna raaxaysan maya xataa taqdiyaha ilaa intay ka gudanayso ee wain sabaqati shubhatu hadday hormarto qudimat ciddatu alaaqi baa la hormaray waqiila waxa la shubhatu baa la hormaray waxau sheekhu leeyahay bal markaynu nihi labadii ciddee labada qof kale ay isgudageli maayaan waxaynu leenahay haddii uur jiro qudimat ciddatu ciddadaa uurka ayaa la hormarin ama sababkiisa horeeya ma ha dambeya maxay le ciddada xamligu dee ma aqbalaysa in la dibdhigo masalan ninka mualliq ah ee gabadha furay baa uurka lahaa dabeetana shubha loogu tegey ciddada xamliga ayaa go-aysa dabeetana ciddada shubhada ayay nifaaskii markay ka daay noqoto aqraa ayay ugu ciddo tirsanaysaa inuu soona ceshadaa buu leeyay intaanay dhalin wa ilaa haddii kale uuruma jira haddaba gabadhiina labadii ciddo waa ku kulmeen fa in sabaqa alaaq alaaqu hadduu horreeyo waa la furay dabeetana wada shubhaha ayaa ku xigey atamad ciddatahu ciddada dalaaqa ayay dhammaystiri uma sta'nafad markay ciddadaa dhamaysto waxay bilaabi alukhraa tii kale ee ciddatu shubhada ahayd taasay bilaabaysaa haddana walahu waxa u sugnaaday ninka furay alrajcatu fii ciddatihi ciddadiisa inuu soo ceshadaa buu leeyay intay ku jirta hadduu dalaaqiisu rajci ahaa dalqada ma laba u furay intay kiisa ka ciddo tirsanayso ee aanay ama dhalin ama aanay ciddadii dhammaanin inuu soo ceshadaa buu leeyay faidaa raajaca haddaba markuu soo ceshado iyadoo kiisii ka ciddo tirsanayso masalan hal qur-i tirsatay shubhana ogobay waa loogu tegey ayuu soo ceshaday inqadad ciddadiisii marka uu soo rajciystay go-aysaa wa sharaaca dabeedna waxay gudageli fii ciddati shubha ciddadii shubhada haddana ha bilowdo walaa yastamticu bihaa zawjkiina ku raaxaysan maayo gabadhaa uu soo ceshaday ee wadii shubhana uga dambeeyey ee la doonayo markuu soo ceshaday kadib cidda jushuubihiin la bilaabo ku istimtaaci maayo xataa taqdiya ilaa intay ka gudanayso ay ka dhammaysanayso iskaag joogi ugu nafaqayn wain sabaqati shubha haddaba shubhadaa horraysay shubha ayaa loogu tegey dabeedna wuu furay qudimad ciddatu alaaq ciddada dalaaqa la hormaraya buu leeyahayo dee taa zawjka xaggiisa ka timi ee nikaxa daba socotaa iyadu xoog badane taa la horaysay wa qiila waxaa la yihi ciddatu shubha ayaa la hormarinayaa mar haddii iyadu ay horraysay ciddada shubhada ha dhammayso dabeetana ta dalaaqa ha ku xigsiiso wallahu aclam فصل في معاشرة المطلق المعتدة فصل كم وحاو شيخ نوغا هدليا نينكي فري oo islaantii iskala sii mucaasharadoo iskala sii jooga iyo bal ciddadii sida ay noqonayso ayuu nooga hadlayaa caasharahaa idaa caasharahaa marka uu la dhaqmo ka zawjin bilaa waطin sii zawjka oo kale markuu la dhaqmo bilaa waطin fii ciddati aqraa'in ciddo qurayaala ow ashturin ama bilaa fa awjuhun wejiyaal ayaa ku sugan oo asaxuhaa ka ugu asaxsani waxa weeye in kaanad hadday tahay baa'inan inqadad ciddadeedii waa go-aysaa wa ilaa haddii kaloonay baa'inayn falaa ma go-ayso walaa rajcata soo ceshina male bacda alaqraa'i iyo walashuri qultu waxaan wa yalxaquhaa waxaa haleelaya adalaaqu ila inqidaa'i lciddati intay ciddadu ka go-ayso dalaaqi waa haleelayaa ee walow caasharaha ajnabiyun hadduna mucaasharadana in qaldood way go-aysaa wallahu aclam waxau sheekhu leeyahay haddii uu ninkii mutalliqa ahaa ee furay islaantii ula mucaasharoodo ula dhaqmo ka zawjin sidii zawjka oo kale ayuu ula mucaasharooday masalan waa ku gaar noqonayaa daartii ay joogtay buu soo gelayaa waa la seexanayaa waxbuu la cunayaa walow bilaa waطin bilaa waطin waana galma la-aan oo u galmoon maayo laakiin sidaa kale ayuunbuu ugu mulaaqan yahay waana fii ciddati aqraa wa ashhur waana ciddo qur'iyaala oo gabadhaa u furay baa cidd dee ciddadii aqraada tahay oo masalan gabadhaa ah gabadha kuwii dawaatulxaydka ahaaya ow ashhurin ama ciddadeedaa ciddo ashhurahoo dee waa aysadii ama sakiiradii markaa wuxuu leeyahay wejiyaal baa ku sugan masaladu markay caynkaa tahay xaggii ciddada markaa wuxuu leeyahay asaxu waxa weeye wejiyaalkaa waxaa ugu ansaxsan in kaanad baa'inan gabadhaasi hadday tahay mid baa-inaa oo ama fasax ha ku baayinto ama quluc ha ku baayinto ama dee dalaqaadkii oo loo dhameeyey ha ku baayintay inqadad ciddadeedii way go-aysaa mar hadday baayina ahayd maxay le mukhaaladada u dee ku samaynayaa mid muxaramaa weeye bilaa shubha ah markaa mid laga zinaystay oo kale ayuunbay ka dhigan tahay oo wax asara mukhaaladadiisaasi ma yeelanayso wa ilaa haddii kale oonay baayina ahayne rajciye ay tahay falaa falaa tanqadii ciddatuhaa ciddadeedii ma go-aysa ruuxaa dumara ciddadeedii magoysa walow muddadii haba dheeraatee maxaa yeele shubhadii baa iska qaa'ima oo dee mukhaaladadan uu ku samaynayo ayaa macnaa furaash oo kale ayay u tahay xilligaa ay furaashka uga dhigantaen ciddadii dee looga xisaabin maayo markii mukhaaladadaasi ay go-do ayuunbay ciddadeedii u bilaabmaysaayo intii horee u tagtay iyo markaa dambuunbay isku daba qabanaysaa laakiin intaa aysaa isugu maran yihiin ciddadeedii waa joogsatay walaa rajcata bacda alaqraa'i wala shuri haddaba wuxuu leeyahay sheekhu wax soo ceshiyana male markay qura'iyaalkii iyo ashuurtii dhammaadaan innagoo nini ciddadeedii weli may go-inoo waa baaqi haddana saddexdii bilood markay dhammaadaan iyo aqraadii saddexdii qur'i markay dhammaadaan iyadoo xataa aan xukminay inaanay ciddadeedii go-in wax soo ceshiya ma laha waa ixtiyaad ahaan oo xagga dadaal ahaan xagga waa looga dadaalay culimada qaarkoodna waxay leeyihin mee soo ceshi ayuu leeyahay oo aad bay isugu qabteen nawaawi ayaa wuxuu leeyahay wayalxaquhaa mar haddii aynu xukminay inaan ciddadeedi go-in aalaaqu alaaqi waa haleelayahay oo dalqad labaad iyo mid saddexaad waa haleelaysaa hadduu markii hore dee dalqad furay ila inqidaa'il ciddati ilaa intay ciddadii ka go-ayso ilaa intay ciddadii ka go-ayso marka wuxuu leeyahay alaaqaasun baa haleelaya mooyaane laakiin xaggaa rajciyaysigu iyada ma haleelaya buu leeyahay waanu soo ceshan karayn lakiin alaaq wuu haleelaya oo labadaa masalo ayay saa u kala qaadeen daba halkaa wuxuu inagu yidhi bilaa wain caasharaha ka zawjin bilaa wain haddii wadi uu yimaado macnaa galma haddii ay jirto daraaqu hadduu baan yahayna ciddadii goydeeda ma mancinayo zina ayuu noqonaya aan xurmo lahayn haddii ay rajciyo tahayna dee lama sii wadi karayo maxaa yeele ciddadii dee baraa'atu rixim ayaa loogu talagalay dee riximkiina waa mashquul iminka fii ciddati aqraa'in aw ashhurin markuu leeyahay ciddo bilaa ama qur'iyaalana wuxuu kaga ixtiraazayaa xamligii oo mucaasharada dee ciddadii goydeeda iyadana isma hortaagayso walow caasharaha ajnabiyun inqadad waxaa kaloo leeyahy sheekhu hadduu ajnabi dee isaga soo gelgelayo wadilaan inqadad ciddatuha ciddadeedii way iska go-aysaa maxaa yeelay dee xataa hadduu wadiyo isagoo caalim oo bilaa shubhaa zaani ayuu noqonayaa walow nakaxa hadduu guursado muctadatan ayuu guursaday bidanni sixati isagoo sixo malaynaya oo wadi'a dabeedna sidaas ayuu ugu tegey inqatacat waa go-aysaa ciddadii min xiina wadi'a xilligaa wadiyey laga bilaabo ciddadii way go-aysaa wa fii qowlin ow wajhin qowl wuxuu leeyahay ama wej min alcaqdi xilliga caqdiga ayay go-aysaa waxuu sheekhu leeyahay haddii uu islaamna ciddo tirsanaysaa uu guursado bidanni sixa isagoo malaynaya in nikaaxeedu ansaxayo waana ciddo tirsanaysaa waa wadiya dee islaantiibu saa kula mucaamalooda oo galma ayaa dhex martay inqaطacda ciddadeedii way go-aysaa waddigaas ayay ku go-aysaayoo dee furaash bay u noqotay ninkan markaa goorma ayay go-aysaa min xiini waia xilligaa wadigu dhacay iyo galmadu ay timi ayuu go-aysaa maxaa yl caqdigan faasidkii wuxuu le xurmaa u leeyahy ma jirto markaama haddaan xurmo lahayn dee haweenaydii furaash wadiga unbay ku noqonaysaa wa fii qowlin ow wajhin qowl bale ama wej min alcaqdi maye xilligii caqdigu dhacay ayuunbay go-aysaa tii hore oo markaas ayay dee ka jeesatay ninkii hore oo nikaaxan dambe ayay kaga jeestay xilligaas ayay go-aysaa ay istaagaysaa buu leeyahy marka qowl waxa weeye waa lilimaam shaafici wejguna waxa weeye ama awjuh waxa weeye masaa'ilka ay asxaabtu soo istilbaadeen ee qawaaciddii usluuxu sheekha ay ku soo saareen ayaa wej la yidhahdaa walow raajaca hadduu soo ceshado xayran islaan golmadhana uma dallaqa dabeedna uu furo istaanafad ciddadii way soo bilaabeen wafi lqadiimina tabni way ku binayn in lam yadaa haddii aanay is arag ow xaamilan midoo uur leh ayuu soo ceshaday fabilwadci ayuunbay ku go-aysaa ciddadeeda ee falow wadacad haddii ay umusho uma dallaqaw furo istaanafad way soo cusboonaysiin waqiila waxa i lam yata bacda alwadci falaa ciddata cidda male ayaa layidhi waxau sheekhu leeyahay haddii uu soo ceshado gabadh ciddadii ku jirtaa oo masala markii hore hal dalqa ama laba fura ayuu soo ceshaday xaa'iran iyadoo weliba aan uur lahayn markuu soo ceshaday uma dallaqa ayuu haddana furay oo gabay cidday markii hore ku jirto iyadoo ciddo tirsanaysuu soo ceshaday markuu soo ceshaday buu haddana furay ista'nafad ciddo ayay cusboonaysiin ay bilaabaysaa maxaa yeelay soo ceshigaasay dee nikaaxii ay ugu noqotay markaa iminka furiinkaa le nikaaxa ay ku noqotay lagu furay ayuunbay u bilaabaysa u cusboonaysiinaysaa ciddadii wa fi lqadiim qadiim wuxuu leeyahy laa tastaanif ma cusboonaysiinayso bale tabni way ku dhisi ciddadii rajcada ka horraysay ciddadii rajcada ka horraysay ayuunbay ku dhisi lam yada haddii aanu intuu soo rajcaysay aanay is arag masalan iyadoo hadday dhawaato ashur ahayd ama aqra'ayda qur'i ama shahri iyadoo tagtay ayuu soo ceshay marka waxa uu leeyahay qadiimku haddii aanay is arag dabeedna wuu furay haddii aanay is arag markaa dambe ee uu soo rajciyaystay hal quri ama laba bilood keliya ayuun baa laga doonaya